أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل فيما يحرم بالحدث فصل هذا كان فاصل مدوح كلا ساره fiimaa ay ladii kii ayuu u fasal yahay yaxrumu xaaraam ah bilxadai bisababi alxadat waysela'aanta sababteeda wixii xaaraamta ku ahaa ayuu u fasal yahay sheekhu raximahu llahu tacaala bacdamaa uu soo dhammaystiray nawaaqid ulwuduuc waxyaalaha weyseqaadka buriya wuxuu dooni sheekhu raximahu llahu tacaala halkan inuu uga hadlo qofku haddii weysada ay ka burto maxaa ka xaaraam ah qaala shaykhu raximah اllahu tacaala yaxrumu waxaa xaaraam ah bilxadai bisababi اlxadaث weysela'aanta sababteeda waxaa ku xaaraama xadadka waxaa loola jeedaa alxadaثu اlasqar waa xadadkii yaraa waa qofku weysadu ay ka burtay xadadka asqarkaana horaan usoo baranay waa maa awjaba alwudu waa wixii yani weyseqaad waajib yeelow yaxrumu waxaa xaaraama bilxadai bisababi alxadaث weysela'aanta sababteeda waxaa xaaraam ku ah asalaatu salaad iyo wa naxwuhaa naxwu salaa iyo salaadda wixii la mida qofku hadduusan weyse qabin waxyaalaha sharcigu uu ka xarimay waxaa ka mida inuu tukado sawaaءun kaanat isalaatu fariidaةa aw naafila salaaddu ha noqoto salaad waajib ah ama ha noqoto salaad sunno ah waa xaaraan qofku inuu salaad tukado isagoon weyse qabinin iyo wa naxwuhaa salaadda waxa la midka ah salaadda maxaa la mid a ka sajdati tilaawatin wa shukrin sujuudu tilaawo oo kale aayad qur-aan aada akhrisay oo in lagu sujuudo ay sunno tahay adigoon weyse qabin markaa sajdatu tilaawa uma dhici kartid mana samayn kartid waxaa la mid a sujuudu shukri nicma lagugu bishaareeyey bishaara lagu sheegay inaad sujuuddo ayaa sunno ah haddaadan weyse qabin sujuudu shukrigaa ma samayn kartid leanna waxaa weeye assujuud waa juz-un min asalaa sujuuddu waa qeyb salaada ka mida wa khudbati jumca waa la mid khudbo jimcaha qofku ma aqrin karo isagoon weyse qabin wa salaati janaasa waa la mid salaad janaasaha qofku ma tukan karo isagoon weyse qabin waxaasoo dhan waxay soo hoosgelayaan wa naxwaha salaadda wixii la midkaana xaaraan wey wa dawaafu dawaafkiina xaaraan wey qof aan weyse qabin inuu kacbada dawaafo xaaraan wey sawaaءun kaana fardan aw naflan waa sidii salaadoo kale wey dawaafku ha noqdo dawaaf waajib ah ama ha noqdo dawaaf sunno ah walow naflan sunnaba ha noqdo liannahu salaatun kama fi اlxadiis dawaafku waa salaaduu la mid yahay nebigu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yidhi addawaafu salaatu ilaa ana allaha axalla fiihi اlkalaam dawaafku salaaduu la mid yahay yuu yihi nebigu salى اllahu عalayh wasalam laakiin salaadda wuxuu uga duwan yahay in lagu dhex hadli karo waa lagu dhex hadli karaa dawaafkii wa xamlu lmusxafi musxafka qur'aanka ah xambaaridiisii ayaa xaaraan ah waxaa kaloo qofka xaaraamka ah marba haddii weyse uusan qabinin inuu musxafka qur-aanka uu kor u qaado oo uu xambaaro xaaraan wa masu waraqihi waraqi اlmusxafi waraqu waa jamcu waraqatin waraqatin oo ta' leh waa mufrad haddii ta'da laga daayo waraq la yidhaahna waa jamc ismu jinsi jamciyaa la yidhahha waxay la mid tahay shajaratin iyo shajar baqaratin baqar shajaratin haddaad tidhaha hal geed wey haddaad ta'da ka dayso oo tidhaha shajarna geedo badan wey baqaratin haddaad tidhaahid waa hal neef oo lo-ah baqar haddaad tidhaahid oo ta'da ka daysidna waa jamaaco lo-a lo' badan wey marka waxaa la yidhaha ismu jinsi jamci wa masu waraqihi waraqi lmusxafi musxafka warqadihiisa jamcaad ka macnaynay marka musxafka warqadihiisa warqadaha taabashadoodii waa xaaraan waxaa kaloo xaaraama musxafka warqadihiisa qofku isagoon weyse qabin inuu taabto xaaraan wey xataa culimmada fuqahada waxay yidhaahaan walow kaana albayaad meesha aad taabanayso yacni meesha cad oo qur-aanku uusan uga qornayn warqadda meeshaa haba noqoto hadday doonto walow kaana albayaad meesha aad taabanayso haba noqoto albayaad bayaad maxaa loola jeedaa yacni inuu sadar qur'aanuhu meesha ku qoran yahay shardi ma aha meelaha yacni musxafka uu ka banbanaan yahay oo labada sadar oo kale udhexaysa labada sadar oo kale qur-aanka meesha udhexaysa waa meel cad oo waxba ku qornayn meeshaa cad xataa ma taaban kartid xaaraan wey leanna waa qeyb musxafkii ka mid a shardi ma aha waxaa xaaraamka ahi meelaha qur-aanku ay ku qoran yihiin bis meelaha xataa qur-aanku uusan ku qornayn oo geesaska warqadaha geeskeeda warqaddii musxafka geeskeeda ma taaban kartid xaaraan wey wa jildihi wa masu jildihi jildi lmusxafi musxafka jildigiisii jildiga taabashadiisuna xaaraan wey musxafka waxyaalaha lagu jeldiyeeyo oo jeldiga looga dhigay jeldigaa xataa ma taaban karto jildiga maxaa loola jeedaa tusaale ahaan hadda kitaabka aan akhrisanayno jeldiu leey oo kaasoo kale wey jeldigaasoo kale wey musxafka marka jeldigiisaasoo kale adigoon weyse qabin inaad taabato xaaraan wey leanna waxaa weeye waa qeyb ka mid a musxafkii walidaalika culimmadu waxay leeyihiin jildiga marka la leeyahay lama taaban karo idaa kaana muttasilan bilmusxafi waa markuu jildigu uu musxafka ku dhegan yahay oo uu la xidhiiro ama haddii jildigii laga saaro oo musxafkii gooni loo saaray jildigiina gooni loo saaray dee jildi iska cidlaahoo musxaf uusan ku jirin ma taaban kartaa xalaal wey wakhariidatihi khariidati almusxafi musxafka gashiisii gasha uu ku dhex jiro musxafka gashaa taabashadeedana xaaraan wey wa cilaaqatihi cilaaqati almusxafi musxafka sidadiisii gashii maalan waxay leedahay sido xilligii hore musxafka waxaa lagu ridan jiray yacni gal oo lasoo tolo ayaa lagu ridan jiray gashaasi waxay lahaan jirtay sido sidadaasna yacni in la taabto in la xambaaro xaaraan wey wa cilaaqatihi cilaaqati almusxafi musxafka sidadiisii taabashadeeduna xaaraan wey wa sunduuqihi sunduuqi lmusxaf musxafka sunduuqa uu ku dhex jiro sunduuqaa taabashadiisuna xaaraan wey walxaaluu xaaraam yahay huwa musxafku fiihi fi sanduuq waa hadduu sanduuqa ku dhex jiro ama hadduu sanduuqii cidlo yahay oo musxafkii uusan ku dhex jirin sanduuqii waa la taaban karaa laakiin sanduuqii hadduu musxafku ku dhex jiro yacni musxafkii uu la mid yahayo sanduuqa in la taabto xaaraan wey khariidadana waa sidoo kale khariidatu lmusxaf marka la leeyahay musxafka gashiisa lama taaban karo wa huwa fiihi waa shardi waa inuu yacni ku dhex jiro musxafka uu ku dhex jiro khariidada gasha uu ku dhex jiro shardiga ama haddii gashii laga saaro oo gashii gooni loo saaro oo musxafkii uusan ku dhex jirin taabashadeedu xaaraan ma aha wamaa iladii kiina in la xambaaro ama la taabto waa xaaraan kutiba huwa maaga la qoray lidarsi qur'aanin liajli darsi qur'aanin qur'aanka darsigiisa dartiis loo qoray wax qur-aanka darsigiisa loo qoray in wax laga barto wax laga akhristo oo maalan waa looxyadii oo kale looxii xilligii hore lagu baran jiray qur-aanka looxaas qur-aankii haddiiba ku qoran yahay xaaraan wey ma taaban karto waxaa la mid a sabuuraddii nafteedii hadduu qur-aanku ku qoran yahay ma taaban karto qur-aan keligeed hadduu sabuuraddii ku qoran yahay waa looxii oo kale lama taaban karto wamaa iladii kiina waa xaaraan kutiba la qoray lidarsi qur'aani qur-aan darsigiisa wixii loo qoray in la taabto ama la xambaaro qof aan weyse qabin xaaraan walow bikhirqatin walow kaana haba ahaado almasu taabashada bikhirqatin calalba ha ku taabto kitaabkii musxafka ahaa haddaad doonto galofis iyo gacanta soo gasho galofisaad soo gashatay gacantii markaasaad tidhi anigoon weyse qabin galofiskaa iyo calaacasha aan soo duubtay ayaad musxafkii ku taataabana tiri ma bannaana waxba kaa celimayo xaaraamta xaaraamtii kaa celimayso waxaad ku soo duuduubatay waxaa u deliila qowlka ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi laa yamasuhu ila almudaharuun aayaddaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi laa yamasuhu qur'aanka ma taabto ila almudaharuun kuwo la dahiray ma ahan nebigana sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinayay wuxuu ku yidhi laa yamasu lqur'aana ilaa daahir qur-aanka ma taaban karo ilaa qof daahira ma ahan idan marka qofku hadduusan daahir ahayn dahaara kaamila dahaaro dhammaystiran oo wesadii loola jeedo hadduusan qofku dahaaradaa wadanin inuu qur-aankii iyo wixii la xidhiiray uu taabto xaaraam wamaa iladii kii in la xambaaroo la taabtana xaaraam weeye kutiba la qoray lidarsi qur'aanin liajli darsi qur'aanin qur-aanka darsigiisa iyo casharkiisa dartiis loo qoray walow bikhirqatin walow kaana almasu taabashadu haba noqoto bikhirqatin calal inuu ku taabto haba noqdo calal ha iska xijiyo hadduu doono marka maa kutiba lidarsi qur'aanin maxaa ku baxay lidarsi qur'aanin yani waxaa weye qur-aankii in lagu barto oo qur-aankii laga xifdiyo ayaa loo qoray shayga bikhilaafi maa kutiba laa lidiraasa waxaa khilaafsan wixii loo qoray laakiin waxbarasho in qur-aanka laga barto aan loo qorin ee ulajeeddo kale loo qoray maxaa ka mid a ka tamaa-imi xirsiyaalka oo kale xirsiga qofka gacanta ama qoorta lagu gelinayo maxaa qur-aanka loogu qoray xirsiga liajli diraasa laguma qorin in wax laga akhristo wax laga barto laguma qorin laakiin qasadka loogu qoray waxaa weeye liajli ashifaa waddawaa caafimaadaa lagu raadi qur-aanka qofka xirsiga looga dhigayo caafimaadaa looga raadi idan xirsigaasoo kale qofku wuu xihan karaa wuuna qaadi karaa xataa isagoon weyse qabin leanna waxaa weeye lam yuktab lidiraasa wa inamaa kutiba lildawaa'i waalcaafiyati waasixa caafimaadaa loo qoray ka tamaa-imi xersiyadii oo kale wamaa cala anaqdi lacagta oo kale qur-aanka ku qoran xilligii hore dirhamka iyo dinaarka lacagihii xilligii hore jiri jiray aayado qur-aanaa lagu qori jiray lacagta oo loo barakaysan jiray aayadaha marka qur-aankee lacagta ku qoran way bannaan taha lacagtaa in la qaado xataa adigoon weyse qabin leanna waxaa weeye lacagta waxaa qur-aanka loogu qori jiray xilligaa hore waxaa weeye liajli diraase ma ah in lacagtii laga xifdiyo qur-aanka in lacagtii qur-aanka laga barto looguma qorin laakiin maxaa loogu qoray liajli tabaruk qur-aanka loo barakaysto liannahu lam yuqsad bihi almaqsuudu min alqur'aan maqsuudkii qur-aanka laga lahaa loolama qasdin falam tajri calayhi kuma dureersanayso shayga axkaamuhu axkaamu alqur'aan qur-aanka axkaamtiisii kuma dureersanayso wayaxillu waxaa xalaal ah xamluhu xamlu lmusxafi musxafka xambaaridiisii waa xalaal fii amticatin alaab dhexdooda in lagu dhex qaado waa xalaal isagoon qofku weyse qabin waxaa xalaala musxafkii tusaale ahaan boorsadiisa waxaa ugu jira dharkiisii iyo musxaf qur-aan boorsadaa musxafka qur-aanka iyo dharkiisu ay ku jiraan inuu iska qaato xambaaro ay bannaanta laakiin marka sidaa la leeyahay oo boorsadaa musxafku ku jiro alaabta kalena ay kugu jirto waa la xambaari karaa marka la leeyahay waxaa shardi ah laa biqasdihi laakiin uma qasdaysid xambaaridda musxafka qur-aanka ah musxafka qur-aanka ulama qasdayside musxafku waa taabic wuxuu taabicu yahay xambaaridda alaabta aada xambaaraysid alaabtaasaad u qasdi inaad qaadayso ay macaha bal wa maca mataacin waaxidin biqasdi almataaci waxda fii amticatin jamacaas jamacaas wuxuu ku leeyahay sheekhu shardi ma aha bal wa maca mataacin waaxid hal alaabba ha noqoto boorsada waxaa kugu jira hal shayba ha noqdo hal shaati hal qamiisa kugu jira yacni fii amticatin jamacnimadaa shardi maahu kuleeyay in shan shaati boorsada ay kugu jirto shardi maaha hal shaati hadduu kugu jiray hal musxaf waad qaadi kartaa laakiin laa taqsidu alxamla lilqur'aan xambaaridda laakiin ulama jeedid qur'aanka qur-aanka ulama qastaysid ow laa biqasdi shayin ama shayba ulama qasdin id laa yukhilu xamluhu xambaaridiisu markaa ma nusqaaminayso bitacdiim weynayntii qur-aanka ma nusqaaminayso xiina idan bikhilaafi maa idaa qasada almusxafa waxda laakiin khilaafsan hadduu xambaaridda ula jeedo musxafka qur-aanka musxafka qur-aanka ula jeeda inuu xambaaro aw maca kayrihi ama wuxuu ula qastay musxafkii iyo alaabtii labadaba waa ula qastay maxaa la doonaya inuu qofku xambaaridda ula qasdo yacni alaabta alaabta xambaariddeeda inuu ula qasto taas way waxaa la doonaya wayaxilu waxaa xalaal ah xamluhu xamlu lmusxafi musxafka xambaaridiisii fii amticatin alaab dhexdood inuu ku qaado xalaal wa fii tafsiirin tafsiir dhexdiisii inuu qur'aankii ku xambaaro way bannaanta tafsiirkaasoo akara minhu ayaa loola jeeda ee qur'aankii ka badan xagga xuruuf ahaan markii la tiriyo qur'aankii ka badan oo masaladana ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni qur'aankii iyo waxaa isku dhex qoran tafsiirkii sharxiisi qur-aankii iyo sharxii ayaa isku dhex yaalla labaad u kala qaadi qur-aankan iyo tafsiirkan isku dhex qoran xuruufta qur-aanka miyaa badan mise xuruufta tafsiirka haddii marka xuruufta tafsiirku ay badan tahay way bannaan tahay inaad xambaartid oad qaadi kartaa leanna qur-aanka xuruuftiisii markaa waxaa ka badan xuruufta tafsiirka bikhilaafi maa ida stawayaa laakiin haddii labadoodu ay isla xuruuf eg yihiin markii xuruuftii qur-aanka la tiriyo iyo erayadan lagu fasiray qur-aanka markii la tiriyo isla miday noqdeen markaa xaaraan wey ma la qaadi karo wey tafsiirka qur-aanka aw kaana alqur'aanu akara ama qur-aanka xuruuftiisiiyaaba ka badan xuruuftii tafsiirka waa xaaraan iyaduna lama qaadi karo lama qaadi karo xaaraan waa wayaxilu waxaa xalaala xamluhu musxafka xambaaridiisii fii tafsiirin tafsiirka dhexdiisii lagu xambaaro wa qalbu wa qalbu waraqihi wayaxilu waxaa xalaal ah qalbu waraqihi waraqi lmusxafi musxafka warqadihiisii warqadaha gedintoodu waa xalaal bicuudin laan in lagu gediyo xalaal masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa wey tusaale ahaan musxafkii warqadiisii oo sidaa u taagan musxafkii warqadiisii oo sidaa u taagan ayaad aragtay mana weyse qabtid marka qoray oo kale ama qalin oo kale intaad soo qaadatid warqadiisaan waad ugu gedin kartaa laakiin waxaa la diidayo xaaraamtu maxay tahy waxaa la diidayo waxaa weeye warqaddii musxafka iyadoo sidaa u jiifta inaad sidan tiraahid oo soo qaadid saan ugu rogrogtid oo tiraa waan akhrisanayaa anigoona weyse qabin marka waan iska ilaalinaya waxaan ku rogrogahayaa musxafkii warqaddaas yacni laantaasaan ku rogrogahaya leanna waxaa lagu banneeyey maxay tahay waa qalbi warqaddiioo taagan inaad gediso laakiin saan haddaad tiraa iyadoo jiifta aada soo rogto maxay noqonay xambaarid xambaariday noqonay ma bannaana taas marka qalbigu waxaa bannaan bis wa qalbu waraqihi waraqi lmusxaf musxafka warqadihiisii gedintoodii waa xalaal bicuudin laan in lagu gediyo maa lam tanfasil ilwaraqatu can maxalliha haddii laakiin warqaddu wuxuu yidhi sheekhu aysan ka soocmin booskeedii watasiira markaa ay ahaato maxmuulatan mid lagu xambaarayo cala alcuudi laantii lagu xambaarayo warqadda haddii booskeedii ay ka baxdo warqaddii dee xamliyay noqon markaa in la xambaaray noqon waa xaaraan markaa wa kitaabatuhu maa lam yamasa almaktuub wuxuu ku leeyahay sheekhu qur-aankii qofku inuu qorana waa xalaal laakiin bishardi inuusan taabanayn ma weyse qabo wuxuu rabaa aayad qur-aana inuu qoro ma taabanayo laakiin waa bannaantaa wuu qori karaa walaa yumnacu sabiyu saqiirka looma diido saqiirkaasoo almumayizu ee wax kala sooci karee caqliga leh iyo garaadka min xamlihi xamli lmusxafi musxafka xambaaridiisii looma diido saqiirka hadduuba caqli leeyahay wa masihi masxi lmusxafi musxafka taabashadiisiina looma diido saqiirka caqliga leh oo muxuu u xambaari muxuuse u taaban lidiraasati liajli diraasa wax ka barasho darteed caruurku marba hadduu xadu tamiis soo gaaro oo maalan lix sano toddoba sano hadduu soo gaaro waxoogaa uu nowcan maa ixtiraam leh nowcan maa haddii la yidhaha war waxan waa qur-aane iska ixtiraam iska jir haddii la yidhaha hadduu xoogaa garaadka uu garan karo looma diidayo musxafka inuu xambaaro inuu taabto si wax uga faa'iidaysto oo qur-aanka uu uga xifdiyo oo qur-aanka uu uga barto walaa yumnacu sabiyu saqiirka looma diido saqiirkaasu almumayizu ee wax kala sooci kara almumayiz la yidhi maxaa baxay almumayiz waa shardi hadduusan saqiirku gaarin xaddu tamyiis maalan laba sano jiro saddex sano u jira haddaad tira hataa waxaan musxaf weeye markaad meelaha marayso qaadqaado iska ixtiraamo iska jir ma yaqaano iska jir wax la yidhaha waxaa laga yaabaa qashanka ugu sokeeya inuu isaga tuuro walciyaadu billaah taasaa suurtagala ma la makaninayo marka saqiirada xaddu tamyiis haddaysan gaarinin ma la makaninayo mana loo dhiibayo musxafka qur-aanka laakiin waxaa masalada laga hadlaya waxaa weeye asabiyu almumayis mumayiska waman shaksigii shaksigaasoo tayaqana qofkii yaqiinsaday addahaarata dahaaro qofkii yaqiinsaday oo washaka laakiin ku shakiyey fi lxadai weyse la-aantii ku shakiyey aw amase tayaqana alxadaa ama weyse la-aan ayuu yaqiiniyey washaka fi dahaarati dahaaradiyuu ku shakiyey banaha shaksigaasi wuxuu ku dhisaa mas'alada calaa yaqiinihi yaqiintiisiiyuu mas'alada ku dhisiyo yaqiintiisii ha ku camal falo shakigana ha iska tuuro waa laba mas'alo oo isku liddi ah masaladan ugu horeysa waxaa weeye waman tayaqana adahaarata washaka fi lxadat banaa calaa yaqiinihi ulajeeddada waxaa weeye qofkan wuxuu yaqiinsan yahay inuu soo dahaaro qaatay guriga markuu ka soo baxayey waa ogaa wuu hubaa inuu mutadahir ahaa oo uu soo dahaaro qaatay suuquu soo marmaray markuu suuqay magaalada soo marmaray duhurkii xilligiiyaa la gaaray tusaale ahaan wuxuu rabay inuu duhurka tukado waa shakiyey marka war meelo badanaad soo martay oo suuqii iyo waxbaad soo marmartay ama weysadu kaa burtay guriga horta markaad ka soo baxaysay waad ishubtay inaad weyse qabtay laakiin meelo badanaad soo martay weysadu amay kaa burtay marka meeshan maxaa yaalla dahaara mutayaqana wa naqdun mashkuukun fiih dahaaro yaqiin ah iyo weyse la-aan lagu shakiyey labadaa masalaa isdhinac taala qofku yuu qabsanaa marka banaa calaa yaqiinihi qofku masalada wuxuu ku dhisay yaqiintiisii yaqiintiisi maxay tahay annahu alaana mutadahir hadda inuu weyse qabo liannahu wuu hubaa dahaarada shaki kuma jiro laakiin waxa shakigu ku jiraa maxay tahay waa naqdiga naqdi marka meeshan waxaa yaalla dahaara mutayaqana wa naqdun mashkuukun fiih dahaaro yaqiin ah iyo weyse la-aan laakiin shaki ku jiro dahaaradii ha qabsado weyse qaba saasuu qabsan masalada kale aw tayaqana alxadaa waa tii hadda aanu soo marnay lidkeedii xadaثuu yaqiiniyey wa shaka fi dahaara dahaaradiina wuu ku shakiyey banaa calaa yaqiini yaqiintiisuu ku dhisay oo maanta wuxuu hubaa inuusan weyse qabin wuu hubaa taas oo guriga markuu ka soo baxayey wuu ogaa inuusan weyse qabin duhurkii markii la gaaray markuu meelaha soo marmaro wuxuu is yidhi horta waad ma hubtaa guriga markaad ka soo baxaysa inaadan weyse qabine laakiin meelahan meelo badanaad soo martay amaad meelaha ku weyse qaadatay meel dhexe amaad ku weyse qaadatay meeshana marka maxaa yaalla xadaثun mutayaqan wa dahaaratun mashkuukun fiiha xadaث yaqiin ah weyse la-aan yaqiin ah iyo dahaaro shaki ku jiro banaa calaa yaqiini yaqiintuu qabsanoo yaqiintu maxay tahay annahu alaana muxdit hadda ma weyse qabow saasuu ku dhisay masalada ma weyse qabo lan waxaa way wixii shakiya faa'iide ma laha mar walbaba yaqiintaa lagu dhiso alyaqiin laa yazuulu bishaki yaqiin shaki kuma zuusho alyaqiin laa yazuulu bishaki faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fii maa yundabu lahu lwuduu wuxuu u fasal yahay waxyaalaha loo sunneeyo weyse qaadka fasalkan sheekh wuxuu ku soo arooriyey masaa'il inaad weyse qaadato waa sida kuu ajir badan haddana masaa'ilkani ma aha min nawaaqid alwuduuc waxyaalaha weysada burinaya masaa'ilkani ka mid ma aha laakiin haddana way iska fiicanta inaad ka weyse qaadato masaa'ilkan yustaxabu waxaa la sunneeyaa alwuduu'u weyseqaad min alfasdi sarsarkii sarsarka in laga weyse qaato iyo walxijaamati toobintii in laga weyse qaato ayaa la sunnay waa madhabka xanafiyada xanafiyadu iyagu waxay ku leeyihiin alfasdu wاlxijaamatu naaqidaani lilwudu sarsarka iyo toobintu wasada waa buriyaan waa madhabka xanafiyada w ama cinda alimaam الshaafici wuxuu leeyahay yustaxabu اlwudu min alfasdi wاlxijaama imaamu shaafici wuxuu leeyahay waysada ma buriyaan laakiin waa sunno mar haddii qofku istoobo ama uu dhiig iska keeno oo uu sarsaro cinda alimaam الshaafici wuxuu ku leeyahay waa sunno in la weyse qaato waajib ma aha amaa madhabta xanafiyada waxay ku leedahay waa naaqid min nawaaqid اlwudu fasdiga yani iyo toobinta waxay ku leeyihiin weysada way buri warucaafi sangorarka in laga weyse qaato ayaa la sunneeyaa sangorarka waxa waa sankoo dhiig ka yimaado sanka marba hadduu dhiig ka yimaado sankaa dhiigga ka yimid laysa naaqidan min nawaaqid اlwudu waxyaalaha weysada buriya ma aha sangorarka rucaafka laakiin haddana bacdu lmadaahiba waxay qabaan sangorarku inuu weysada burinayo khuruujan min hada alkhilaaf adigoo khilaafkaa ka baxayo o iska ilaalinaya oo weysadaadii ka dhigaya khilaaf la-aan sangorarka inaad ka weyse qaadato ayaa sunnaa wanucaasi lulmadii iyo wanawmi hurdadii in laga weyse qaato qaacidan xaaluu yahay qofku isagoo fadhiya uu hurday mumakinan xaaluu yahay isagoo salkiisii dhulka ku adkeeyey uu hurday nucaaska waxaa loola jeedaa waa muqadamaat الnowm annucaas muqadamaat الnowm waa waxyaalaha hordhaca hurdada u ah waa qofku markuu hurdo bilbilaaw yahay laakiin si fiican weli uma hurdin kaa in laga weyse qaato sunnaw in laga weyse qaato sunnaw wanowmi hurdadana in laga weyse qaato ayaa la sunnayn qaacidan xaaluu yahay isagoo fadhiyo uu hurday mumakinan xaaluu yahay isagoo salkiisii adkeeyey uu hurday masaladaa waxaan soo marnay inaysan weysada saa ku buraynin qofka isagoo salkiisii dhulka ku adkeeyay hadduu saa ku hurdo weysadu kama burayn laakiin haddana waxaa fiican oo sunna inuu iska weyso qaato walqay-i matagii in laga weyse qaato ayaa la sunneeyaa qofka hadduu matago yacni naaqid ma aha oo weysadii kama burin laakiin waa sunna waalqahqahati qosolkii fi salaati salaaddii dhexdeedii lagu qoslay in laga weyse qaato ayaa la sunnay salaaddii uu ku qoslay dee qosolka haddiiba laba xaraf haddayba ka muuqdaan markuu qaxqax leeyahay salaaddii ku dhex qoslayo waa naaqid lisalaada salaaddii yaa ka burtay salaaddii waa ka burtay soo maha weysadiina kama burin laakiin inuu weyse qaataa sunnaah ilaa wax aadaab xumaha ku dhacay anshaxumo ku dhacay salaaddii ku dhex qoslay anshaxumo ayuu ku dhacay salaaddii ku dhex qoslay salaaddii hadduu ku dhex qoslay salaaddii waa burtay salaaddii hadday burtay weysadiina ma burin laakiin waa sunno in la weyse qaato wa akli maa shay cunidiisa in laga weyse qaato ayaa sunna ah shaygaasoo masathu naaru dabku uu taabtay wixiiba dabka la soo saaray ama hilib ha noqdo raashin ha noqdo wuxuu doona ha noqdo wixiiba dabkaasba la soo saaray in laga weyse qaato sunnagu wa laxmi اljazuuri hilibka geela in laga weyse qaatana sunnagu لأnنه عind الإmاam أحmed بن حmbل wuxuu leeyahay waa naaqid min nawaaqid الwudu imaam أحmed wuxuu leeyahay hilibka geela qofku hadduu cuno weysadii waa burtay weysadii waa burtay khuruuجa min dalika الkhilaaf adigoo marka khilaafkaaba ka baxaya waxaa fiican hilibkii geela haddii aad soo cuntid inaad iska weyse qaadatid ilaa madaahibtii aa isku khilaafsan madaahibtii ayaa isku khilaafsan walaxmi اljazuuri hilibka geela in laga weyse qaatana sunna washaki fi lxadaث xadadkii oo lagu shakiyey in laga weyse qaataa sunna masaladii hadda aan soo maraynay xadadkii lagu shakiyey masalada aan soo marayn maxay ahayd waa طahaara mutayaqana waxadaثun mashkuukun fiih haddii ay kugu dhacdo طahaaro yaqiin ah oo inaad gurigaa ka weyse qaaatay waad hubtay suuqaad soo martay ama weysadii kaa burtay ayaad istiri xukunku muxuu ahaa weysadii kaama burin laakiin haddana inaad weyse qaataa fiican inaad iska weyse qaadato ayaa haddana fiican wاlghiibati wa min alghiiba xantii in laga weyse qaato ayaa la sunneeyaa iyo wanamiimati isku diridii laba qofoo muslimo madaxa aad isku gelisay iyo walkadibi beentii iyo washatmi aflagaadadii iyo walkalaami hadalkii hadalkaasoo alqabiixi ee xumaa iyo walqadabi iyo caradii waxaasoo dhan waa ashyaa anshaxumo iyo dunuub ah waa dembiyo dembiyadaa naftoodii in laga weyse qaataa sunna ah waa dembiye kabaa'irow dembiye waaweyn oo halisa wey waa xanti isku diraalihii laba qofoo muslima madaxa aad isku gelisay kadibkii been aad sheegtay aflagaado qof muslimood caayisay hadal foolxuno ashan xumo ah ood ku hadashay qadabkii caradii alqadab waxaa ku soo arooray weesaqaadka inuu carada baabi'inayo leannu alqadab min ashaytaan carada waxaa weeye waxay ka timaadaa haaliban shaydaana qofka xurbinayo oo gadaal ka soo diraya oo dhahaya fuli caradaada fuli oo qofkaa ka cabso idan marka haddaad weyse qaadatid shaydaankii iyo caradii waa kaa damaya haddaad weyse qaadatid waliiraadati nawmi liajli iraadati nawm hurdada doonisteeda darteed in la weyse qaatana waa sunno oo markaad jiifanaysid markaad hurdaysid waa inaad ku hurido calaa طahaaratin wa wuduu'in kaamil adigoo dahaaro qaba oo weyse qaba ku hurid markaad seexanaysid lilitibaac waxaa u deliil nabigaa lagu raacay salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi kaana yanaamu calaa طahaara dahaaruu ku hurdi jiray nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayh wa qiraa'ati اlqur'aani qur-aanka akhrintiisa in loo weyse qaato ayaa la sunnay qur-aanka akhrintiisa maxaa loola jeedaa bimacnaa can dahri اlqalbi aad ka akhrin musxafkii ma taabanayso musxafkii ma taabanayso ama musxafka markaad taabanayso inaad soo weyse qaato waa waajibtaas haddaad musxafkiiba taabanayso dee inaad soo weyse qaato waa waajib laakiin qira'ati اlqur'aan maxaa loola jeedaa musxaf maahana korkaad rabtaa qur-aanka inaad ka akhriso markaad doonayso qur-aanka inaad korka ka dureeriso soo weyse qaado sunno wey waalxadiidi xadiiska akhrintiisii in loo weyse qaato ayaa la sunnay iyo wadikri dikriga ilaahay in loo soo weyse qaato ayaa la sunnay waxaad doonay xadiiskii nabiga inaad akhriso sala allahu calayhi wasalam maadaama xadiiskii nabiga aad akhrinayso sala allahu calayhi wasalam xadiiska nabiga karaameen oo ha akhrinin ilaa adigoo weyse qaban maana waa sunno sunno wey waxaad rabtaa dikri inaad akhrisato dikri ilaahay inaad akhrisato ayaa doonay adkaar aad akhrisan wardi aad akhrisan wardigii iyo tasbiixdii iyo adkaartii weyse la-aan waa la akhrisan karaa laakiin maxaa fadli badan maxaa ajir badan inaad soo weyse qaadato waljuluusi fadhigii in loo soo weyse qaato filmasjidi masaajidka la fadhiisanayo o lagu ictikaafayo iyo walmuruuri maridda fiihi masjidka la dhex marayo markaa masaajid doonaysa inaad dhex martid ama aada doonaysa masaajidka inaad ku ictikaafto soo weyse qaado waa sunno ictikaafka shuruuddiisa ka mid ma aha inuu qofku weyse qabo laakiin haddana waa sunno way fiican tahay wa diraasati alcilmi cilmiga akhrisashadiisa cilmiga markaad akhrisanayso ama adigoo aad dad u akhrinayso sida sunnadaa waxaa weye in lasoo weyse qaato ikraaman lilcilmi karaamayn cilmiga ilaahay aada karaamaynayso wa ziyaarati alqubuuri qubuurta ziyaaradooda in loo soo weyse qaato ayaa la sunnay liannahaa tudakiruka alaakhira aakhiray ku xasuusan qalbi jilaaca laga qaaday qubuurta aad soo ziyaaranayso wa min xamli ilmeyti meydka xambaaridiisii in la weyse qaato oo laga weyse qaato xambaaridiisii wa masihi taabashadiisii in laga weyse qaato ayaa la sunnay meydkii waa taabatay waxbaad ka xambaartay weyse qaado marba haddaad xambaartay oo taabatay weyse qaado weyse qaadkaasa isagana la sunnay faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fii aadaabi qaadi alxaaja qofka xaajada gudanaya aadaabtiisii ayuu u fasliya fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa qofka xaajada gudanaya aadaabta sharcigu uu u jideeyey in habka xaajada loo guto xaajada waxaa loola jeedaa waa saxarada iyo kaadida markaad saxaroonaysid ama aad kaadinaysid yacni sharcigeenna islaamka maa taraka lanaa naqiiran walaa qidmiiran ilaa qad bayana lana sharciga islaamku wax yar kama tegin ilaa aadaabtii uu noo sheegay sharciga islaamka tillaab kasta ood qaadaysid shareecadu waxay ka dejisay asaasiyaad iyo masaa'il iyo aadaab ayay ka dejisay musqushaa aad gelaysaa intaasoo masale laga dejiyey oo aadaab iyo nidaam leh lagu galo iska soco sidii xaalihii xoolihii oo kale ma aha xooluhu aadaab iyo waxayla ogyihin ma laha meeshii saxradu soo qabatay iyo habkii iyo nidaamkii ku qabato kaadida isaga sii daayaan qofka muslimku saas ma aha yacni itijaahuu leeyahay diinuu leeyahay sharciguu leeyahay qofka muslimka sharcigaa waa inuu ku tixraaco aadaab qaadi alxaaja yustaxabu waxaa loo sunneeyaa liqaadi alxaaja qofka xaajada gudanaya bowlan kaadi kaanad xaajadu ha ahaato aw qaa'idan ama saxara ha noqoto ama saxara ha noqoto ama kaadi ha noqoto waxaa loo sunneeyaa an yalbasa inuu labisto naclayhi labadiisa koobood inuu qaato labadaad koobood labiso qaado kobola-aan ha ku gelin musqushii adab xumow iyo ansha xumow wayastura ra'sah inuu madaxiisa uu asturo madaxa astur oo adigoo madaxaagii yacni bannaan yahay waa aadaab ahaan inaadan musqushii gelin oo aadan saxaroonin oo aadan kaadinin lilitibaac nabigaa lagu raacay sala allahu wasalam wbaaraka calayh nabigu sala allahu calayh wasalam madaxuu asturan jiray markuu xaajada gudanayo nabigu sala allahu calayh wasalam ruwiya mursalan isagoo mursala xadiiska la wariyey oo irsaal uu ku jiro wa huwa xadiiska mursalkaana ka daciif walmowquuf xadiiska daciifka ay mowquufku la mid yahay yucmalu bihi waa lagu dhaqmi karaa fii fadaa'il alacmaali itifaaqa waxa masaa'ilka loo daliishanayo marba hadduu yahay fadaa'il alacmaal xadiiska daciifka waa lagu camal fali karaa fadaa'il alacmaal hadduusan xaaraan iyo xalaal iyo caqiido uusan ka sheekaynayn wa ya'khuda inuu qaato ayaa la sunnay axjaara alistinjaa dhagaxda istinjaa inuu hore usii qaato sii diyaarsado ayaa la sunnayn waa dhagaxii istinjaa oo saxarada uu isaga tiri lahaa dhagax ha noqdo qoray ha noqdo baakad warqad ha noqdo wixii uun saxarada isaga tiri lahaa hore ha usii qaato sunna wey wa yuqadima yasaarahu bidixdiisa inuu hormariyaa la sunnayn cinda dukhuuli gelidda agteeda markuu musqusha gelayo waa inuu hormariyo bidixda wa yumnaahu midigtiisana waa inuu hormariyo cinda alkhuruuj soo bixidda agteeda markuu musqusha ka soo baxayana midigtuu soo hormarin waa cagsi lmasjid masaajidka cagsigiisa masaajidka marka la soo gelay lugta midigta ah ayaa loogu hormariya marka la baxayana lugta bidixda ah ayaa lagu baxaa waa cagsigii laakiin qofku hadduusan masjid iyo musqulba u kala socnaynoo habkuu u gelayo masaajidka iyo habkuu musqulaha u gelayo hadduu iska socdoon sidii xoolo isaga yahay waa diin la-aan diin la-aan leannahu diinta waxaa weeye silsilado isku xiran wey diintu silsilada isku xiran wey man xurima alaadaab faqad xurima asunan qofka aadaabta laga hoojiyo shaydaanku hadduu aadaabtii ku halmaansiiyo oo aadaabtii wax fudud uu kaaga dhigo faqad xurima asunan sunnooyinkii waaweynaa ayuu haddana kaa hoojiyaa halkaasuu weerar kaaga soo qaadaa markuu aadaabta kaa dumiyo waman xurima sunan faqad xurima alfaraa'id qofka sunnooyinka laga hoojiyana isagana waajibkaa laga hoojiyaa sunnooyinka haddaad fududaysatid aagga dagaalku wuxuu ka furan yahay adigii shaydaanka waajibkii aa isku haysatin marna waa kaaga adkaana marna adaa waajibka uga adkaanay wuxuu kaa soo saaray aadaabtii sunnooyinkii waa kaaga adkaaday dagaalku wuxuu ka dhex socdaa waajibka dhexdiisa aa isku haysatin haddii waajib haddii laysku haystana ogaaw waa qof naftiisii loogu yimid oo kale naftaadiyaa laysku haystaa loogu yimid diin marka sidaasi baaqi kuuma aha lidaalika marka waxaa loo baahan yahay qofka aadaabta sunanta waajibaadka kulli inuu shaydaanka ka ilaashado uu ka waardiyeysto uu noqdo mutamasik bidiinihi qof diintiisa si dhaba u haysta uusan fududaysanin aadaabta adab yaroo sunnaha dhici karta ood fududaysanayso in ilaahay maqaam weyn kugu gaarsiiyo oo kugu dallacsiiyo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu yidhi jidka marka la marayo meelaha qodxaha iyo qofka muslimkaa waxyaalaha dhibaya waddada ha laga qaado ha laga zuuriyo ninaa ku camal falay qodax waddada ku soo baxaysay ayuu ka jaray nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi ra'aytuhu yataqallabu fi ljanna isagoo jannada ku gedgadoomayaa laytusuu yiri nabigu sala allahu calayh wasalam yacni sunnuu ku camal falay fiiri janno uu ku galay sunno janno ku galay sunnada wax weyn wey ilaaha kugu jeclaanayo walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxiba ilahay xadiis qudsi wuxuu ku yidhi addoonkaygu kama zuulayo inuu sunnada iigu soo dhowaanayo xataa uxiba ilaa aan ka jeclaado sunnada aadaabta yacni iyo miraha aad ka helayso waxaa ka mid a maxabat ullah ilaha kugu jeclaanayo subxaana wa tacaala wakadaa sidaas oo kale yafcalu wuu sameeyaa fi saxraa meel bannaana hadduu xataa xaajada ku gudanayo sidii musqushoo kale meesha bannaanka ah uu fadhiisan rabo lugta bidixda ah ayuu marka hore ugu hormarin meesha aad fadhiis sidii musqushii meesha bannaanka marka aad ka soo baxayso xaajada aad ku gudatana markaad soo tillaabsanayso lugta midigta tillaabta usoo hormarin waa bannaankii sidii musqushii oo kale walaa yaxmila qofku waa inuusan xambaarin markuu musqusha gelayo dikr اllahi tacaala ilahay dikrigiisa waa inuusan xambaarin dikri ilahay maxaa loola jeedaa yani wax dikri ilaahay uu ku qoran yahay magacyada ilaahay qur'aankii axaadiistii nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayh kutub cilmi ah kutub cilmiyaho muxtarama waxay ku qoran yihiin waa inuusan musqulaha uusan la gelin waxaa la mida waxyaalaha hadda la fududaysto oo dikriga ilaahay aan la xambaarin waxaa la mid noqonaya moobeeladan qur-aanku ay ku qoran yihiin dadku waa iska fududaystaan inta badan waxay iskala galaan musqulihii la galaan mobeelkii yacni qur'aan ayuu qofkii ugu jira qur-aan qofkii ugu jira ama kitaab kale oo cilmi ah ayaa ugu jira kutub alxadiis bukhaariya ugu jira muslima mobeelkii ugu jira isagoo softiga kusoo degsaday asagoo softiga haddaad kusoo degsatid haddii asagoo softiga waxay la mid tahay isagoo warqada oo kale isagoo warqada iyo midkan softiga ahee nidaamkan yani loo geliyey musxafka waa isku mid wey isku mid wey walidaalika yani qur-aankii hadduu isagoo softiga uu kugu jiro mobilkaaga uu kugu jiro lama geli kartid musqushi waa in qof banaanka jooga aad tiraahid ii qabo musqulaan geliyo yani mobilka waxaa iiga jira qur-aan ilaahayaa ku jira waad karaamayso qur-aanka ilaahay walaa yaxmila waa inuusan xambaarin dikra allahi tacaala wax dikriga ilaahay ay ku qoran yihiin wayactamida waa inuu cuskado calaa yasaarihi bidixdiisa lugta bidixda ah ayuu inta badan ku fadhiistaa markuu fadhiisanayo lugta bidixda ah ayuu fadhiga xoogga saaraa iyadoo awoodda saari wayabcuda waa inuu ka fogaado dadka waa inuu dadka uu ka fogaado ilaa meeshu hadday tahay makaan mucaddun liqadaa'i alxaaja meeshu hadday tahay meel loo diyaariyey qadaa-ulxaaja sida masqulaha oo kale dee masqushii meel ka dheer ma tegi kartid markaa dee gurigii iyo ay ku dhex jirto iyada un baad geli mar walbaba laakiin waxaa laga hadlaya maxay tahay meel saxaraah ee bannaan ah haddaad xaajada ku gudanaysid meeshii dadku ku sheekaysanayan dadku fafadhiyeen agteeda inaad la fadhiisato ma ah ka fogow markaasaa loola jeedaa ka fogow dadka markaa laakiin meeshu hadday tahay makaan mucaddun liqadaa'i alxaaja meeshii lagu talagalay un baad geli masqusha wayabcuda waa inuu dadka ka fogaado wayastatira waa inuu dadka iska asturo dadkii meelay ka arkayaan inuu fadhiisto ma aha walaa yabula waa inuusan ku kaadinin fii maain biyo biyahaasoo raakidin ee fadhiya wa qaliilin biyo yarna waa inuusan ku kaadinin biyahaasoo jaarin ee qulqulay biyo fadhiyo qofku inuu ku kaadiyo karaahiyo wey lama ogola sharciga leannu biyihii fadhiyey haddii aad ku dhux kaadisid waxaa imanayaa meeshii qof muslim inuu ka cabbaa dhici kara biyaha inuu ka cabo qof muslim aan ogeyn ka warqabin ayaa dhici kara adigana waad ku kaadisay biyihii karaahiyo wa qaliilin biyo yar waa inuusan ku kaadin biyahaasoo jaarin ee qulqulay biyo yaroo aan yacni qulatayn gaaraynin oo meesha maraya oo qulqulayana karaahiyo wey in lagu kaadiyo ama hadday biyuhu badan yihiin biyuhu hadday badan yihiin oo webi weyn ama bad iyo waxa ay yihiin karaahiye ma aha in lagu dhex kaadiyo karaahiye ma aha markaa walaa fii juxrin godkii dhexdiisana waa inuusan ku kaadinin meelaha godadka sharcigu ma qabo in lagu kaadiyo ama lagu saxaroodo isla mid wey kaadiyo saxaro isla mid wey walaa fii juxrin godka dhexdiisana kuma kaadiyo mana ku saxaroodo leannu godkii waxaa dhici kara in markaa xayawaan uu ku dhex jiro ayaa dhici kara oo xayawaankii markaas uu dhibaato u geysto ayaa dhici kara midda kale haddana godadka waa ma'wal jinni meelaha jinku uu galo godadka baholaha iyo jinkaa gala marka inuu ku dhibaateeyaa suurtagala dhibaato uu ku gaarsiiyo walaa fii mahabi riixin dabaysha makaanu kaciddeediina xaajada kuma guto meel dabayshu ay ka soo socoto xaajada ha ku gudan leannu dabayshii meeshii ka soo socotay dhinaceedii haddaad ula jeesatid wuxuu waa kugu hallaabaya waa kugu hallaabaya walaa fii dariiqin dariiqa dhexdiisana xaajada kuma guto meeshii bini aadamku marayeen dadka muslimiintu dariiqii ahaa inuu qofku xaajada ku guto lama ogola iyada liannahu nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu yidhi ittaquu allacaanayn labada shay oo lacnadda idiin soo jiidaya iska ilaaliya labada shay oo lacnadda idiin soo jiidaya iska ilaaliya waxaana lagu fasiray labadaa shay waa attakhallii bidariiqi innaasi wa majaalisihim dadka waddadooda iyo meelaha dadku ay fadhiistaan ay ku sheekaystaan in lagu kaadiyo ama lagu saxaroodo lacnaday idiin soo jiidayaanu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam qofkii muslimkaa dariiqii haddii qofka uu ku saxroodo waxaa dhici karta hadduu ku istaago kow ereyga ugu horreeya ka soo baxay lacnatullaahi calayku leey lacnad allah ku rida kan meesha wax noo dhigay muxuu yahay alaayaha ku dhacda u leey marka habaar kuu soo jiidi habaar kuu soo jiidi walaa taxta shajaratin geed hoostiisana xaajada kuma guto geedkaasoo muhmiratin ee mira bixinaya geedkaasoo yu'kalu hamaruhaa miraheeda la cuno geed mirihiisa la cunayo hoostiisana xaajada kuma gudanayo leanna waxaa dhici karta mirtii inay soo dhacdo oo saxaradaadii ama kaadidaadii ay ku dhacdo qofaan ka warqabinoo muslima uu iska cuno mirihi ayaa dhici karta walaa yatakalama waa inuusan hadlin markuu xaajada gudanayo ilaa lidaruuratin liajli daruura daruuro darteed maaha qofku xaajada markuu gudanayo lama ogola inuu ku dhex hadlo xaajadii axaadiis waxaa ku soo aroortay nebiga sala allahu calayh wasalama inuu nahiyey oo yidhi ha hadlinina marka xaajada aada gudanaysaan walaa yastanjiya qofku waa inuusan ku istinjoon bilmaa'i biyihii fii mowdicihi booskiisii uu ku xaajo gutay meeshii xaajada aad ku gudatay nafteedii inaad ku istijooto ma aha inaad ka sikatid wey inaad ka durugtid wey lianlaa yusiibahu alrashaashu si rashaashku uusan u gaarin waxa yacni ka firfirdoomay inaysan gaarin leanno meeshii haddii nafteedii aad ku isinjootid biyaha aad ku isinjoonaysa waxay ku duldhacayaan saxaradii ama kaadidii wixii kor kuugu soo laabanaya rashaashkooda fa yunajisu uu nijaasaynayo wa min huma low kaana fii mutakhadin lahu lam yantaqil laakiin qofku hadduu xaajada ku gudanayo meel loogu talagalay mutakhad lahu meel loogu talagalay dee godkii mususha loogu talagalay haddii aad markaa waa masquul loogu talagalay xaggee kalead ka aadi meesha meesheed isaga astinjoon mususheed ku astinjoon waa lifaqdi alcilla cilladiiyaa la waayey marka wa an yastabri'a qofku waa inuu iska hubsado min albawli kaadidu inay ka dhammaatay waa inuu iska hubsado kaadidii weli dhibcihii waxuun ay baaqi yihiin hal dhibac ba allah ka dhigay ay baaqi tahay hadduu qofkii iska istijoodo waxaa dhici karta markuu surweelkiisii gashado ama macwistiisii gashado in dhibacdii ka bacdi ay timaado sidaasna salaadiisii iyo cibaadadiisii ay ku baaba'do nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay cadaabulqabriga inuu keenayo kaadida oon layska hubin nabiga sala allahu calayh wasalam laba qabriyuu soo maray markaasuu nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiirin labadan qabri cadaaba ku socda mana lagu cadaabayo wax weyn ee waxay fududaysan jireen ayaa lagu cadaabay ama axaduhumaa fa kaana laa yastabri'u min albowl labadan qabri mid ka midahu kaadida iskama hubsan jirin kaadida iskagama hubsan jirin uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam xadiiska bukhaari iyo muslim labaduba ay wariyeen wayaquula waa inuu yidhaaho cinda dukhuulihi geliddiisa agtiisa markuu masqusha uu gelayo bismi illaah waa inuu yidhaho magaca ilahay waa inuu ku galo allaahumma yaa allah ilaahay inii acuudu bika ilaah waxaan kaa magan galaa min alkhubsi ayaan kaa magan galaa waa jamcu khabiisin dukraanu shayaadiin shayaadiinta kuwooda ragga ah iyo walkhabaa'ihi shayaadiinta kuwooda dhadiga ah rag iyo dumar waxa ay yihiinba ilaah waa kaa magan galaa waa kaa magan galaa yacni shayaadiinta waxaad ka fahmin inay u qaybsamayaan sida bini aadamka u qaybsamay ragna way leeyihiin dumarna way leeyihin shayaadiintii wa cinda khuruujihi soo bixiddiisa agtiisana waa inuu yidhaha markuu masquusha ka soo baxo gufraanak alxamdu lilaahi aladii adhaba canii aladaa wacaafaani gufraanak asaluka ilah waxaan ku weydiistaa gufraanak dembi dhaafkaaga ayaan ku weydiistaa inaad ii dembi dhaafto alxamdu mahad lilaahi ilaahay u sugnaatay aladii allahaasoo adhaba canii aladaa dhibkii iga tejiyey wixii idhibayo saxaradii iyo kaadidii hadday igu ceshoonaan lahayd dhib igu noqon lahayd allihii iga soo saaray ayaa mahad iska leh wacaafaani i caafiyey walaa yastaqbil alqiblata qiblada waa inuusan qaabilin marka qofku uu saxaroonayo ama uu kaadinayo waa inuusan dhinaca qiblada u jeedsan walaa yastadbirahaa qibladana waa inuusan dabada u jeedin qibladana dabada uma jeedinayo horena ulama sii jeesanayo wayaxrumu daalika istiqbaalu lkacba kacbada in loo sii jeesto waa xaaraan in lam yakun baynahu shaksiga xaajada gudanaya iyo wa baynahaa kacbada dhexdeeda saatirun wax asturo haddaysan u dhexayn oo saatir uusan u dhexaynin adiga iyo kacbadii wax idin dhexeeyo derbiya iyo wax dhisma iyo wax guryo ah oo idin dhexeeya ma laha waaba xaaraan haddii markaas kacbadii oo kuu muuqata oo guri iyo derbi iyo gidaar wax kaaxiga aysan jirin ayaad ula sii jeesatay waad ula sii jeesatay kaadidii ama saxaradiiya dabada u jeedisay xaaraan wey taas xaaraan aw amase bacuda canhu aw amase bacuda uusan fogaanin canhu beytka ilaahay akara aw amase bacudda canhu can isaatir damiirka waxaad u celinaya saatirka aw amase bacudda waa fogaaday canhu can isaatiri wixii asagay kacbada u dhexeeyo saatirka ahaa oo derbiga ahaa ayuu ka fogaaday akara wax ka badan uu ka fogaaday min alaaثati adro saddex dhundhun wax ka badan ayuu derbigii isagay kacbada u dhexeeyey ayuu ka fogaaday de haddii adiga iyo kacbada derbigii idin dhexeeyey aada saddex dhundhun ka badan ba aad ka sii fogaatay saatir kuma ahan kan misagaa ku asturayaba saatirka waa inaad u dhowaatid markuu kacbada kaa asturayo waa inaad u dhowaatid saddex dhundhun iyo ka yar waa inaad u jirsatid ama haddaad ka fogaatid maxay la mid tahay fakaأnnahu laa saatira baynakumaa isagoon saatir jirin oo wax idin dhexeeya aysan jirin waa xaaraan wey marka aw amase kaana saatirku wuxuu ahaaday asagay kacbada waxa u dhexeeya wuxuu ahaaday aqala saatirkii mid ka yar min huluثeey diraaci dhudhunka labadiisii huluث wax ka yar uu noqdo oo dhudhunka labadiisii huluث wax ka yar maxaa loola jeeda yacni dhudhunkaa bini aadamka uu iska leeyahay saddex markii loo qaybiyo labadiisa qaybood ayuu saatirku ka sii yarya waxau isku aadinayo kacbada isaga aadinayo waa dhudhunkaasoo saddex meelood loo qaybiyey labadiisii meel wax ka sii yar oo wax adiga calaacashaas oo kale ah ayuu isaga dhigay kacbadii isaga aadiyey markaasuu dhinacan uu ku saxroona ama uu ku kaadsho de waxaas maxay celin karaan wax calacarshaas oo kale ah wax waa inay dheer yihiin waa inay dheer ugu yaraan hulutay diraac waa inay gaarayaan saatirku ilaa fi lmawaadici boosaska maahan boosaskaasu almucaddati lidaalika kaa la soo sheegay loogu talagay lidaalika maxaa loo jeeda liqadaa'i alxaaja boosaska loogu diyaariyey qadaa'u lxaaje maaha amaa haddii meesha loogu talagalay qadaa'u lxaaja oo masquulba ay tahay dee kacbadii haba u dhowaaday haddii meesha loogu talagalay masquul ay tahay fa ina alistiqbaala waalistidbaar fiiha mubaax mutlaq way bannaantaha markaa in loo jeesto kaadidii saxaradii wixii oo dhan waa mubaax haddii meeshu masquul tahay laakinahu khilaafu اlafdl laakiin sida fadliga badan ay iyada nafsadeedu khilaafsanta xayثu amkana almaylu can اlqiblati bilaa mashaqa hadday suurtagal tahay masqusha nafteeda in qiblada xoogaa laga leexiyo meesha lagu saxaroonayo qiblada in wax yara laga leexiyo hadday suurtagal tahay sidaasaa fiican iyada nafsadeeda wa min aadaabihi aadaabi qadaaءi اlxaaja qofka xaajada gudanaya aadaabtiisa waxaa ka mid ah allaa yastaqbila ashamsa qoraxda inuusan qaabilin wala alqamara dayaxana inuusan qaabilin qoraxdii iyo dayixii inuusan qaabilin markuu yacni kaadida oo kale uu gudanayo tacdiiman lahumaa weynayn la weynaynayo liannahumaa min aayaati illaahi albaahira aayadaha ilaahay awooddiisa tusinaya waaweyn ayay ka mid yihiin fayukrahu daalika kaasi waa karaahiyo wey bikhilaafi istidbaarihimaa karaahiyo wey khilaafsan in dabada loo jeediyo qoraxdii iyo dayixii lianna alistiqbaal in la qaabilo oo kaadidii lala qaabilo ayaa afxashu foolxumo badan istiqbaalka aada u fsiif xoolxun istidbaarka dabada in loo jeediyo waxaa ka xun in lala qaabilo wey qoraxdii iyo dayixii lala qaabilo wey haddii qoraxda iyo dayaxa marka lagu leeyahay tusaale ahaan qoraxda qofku goormuu qaabili karaa suurtagal i tahay inuu qaabilo oo la dhihi karaa aadaab xumuu ku dhacay waa markay ama dhacayso ama ay soo dhalanayso laakiin qoraxdiiga bartamaha maraysa see ula qaabili bartamaha kaadi haddaad ula qaabishay mas'alada laga hadlayo waxaa weeye waa cinda طuluuc wa cinda alghuruub markaasay suurtagal tahay qoraxdiida soo dhalanaysa xaggeeda ula jeesatay karaahiyo wey markaas way marka la diiday walaa yarfaca hawbahu maradiisiina waa inuusan kor u qaadin qofka xaajada gudanaya xataa yadnuwa min alardi ilaa dhulka uuga dhowaaday sidai carruurta ay yani u saxroodaan oo kale adigoo qof weyna waa inaadan noqonin yani carruurta marka ay saxroonayaan meesha iyagoon gaarinay marada iska sii faytaan meesha u dhoweyn kitaabku marka wuxuu kuleeyahay dhulka markaad u dhowaatid oo xaajadaada soo dhowaato kabacdi faydo marada laakiin sidii carruur oo kale carruurta meesha iyago u dhoweynayo iska faydanayaan w ma aha marka aadaabta ka mid maa markaad dhulka usii dhowaato uun markaa faydo faydo markaa laakiin masqusha albaabkeeda markaas sii furto haddaad hore usii faydatid biso walaa yabuula waa inuusan kaadinin fii makaanin boos booskaasoo sulbin ee adag meel adag waa inuusan ku kaadinin oo dhagaxley ah lianlaa yatarashasha si uusan ugu soo firdhoomin kaadida meel adag haddaad ku kaadi siido waxaa laga yaabaa inay dhagaxda iyo waxay kugu soo firdhiyaan ayaa dhici karta fain lam yajid hayrahu sharaxa wuxuu ku leeyahay meel adag mooye meel kale hadduu waayo daqahu bixajarin wa naxwi dhagax iyo wixii la miduu isaga burburiyaa meesha adag si xoogaa carradu ay u soo baxdo dee waa meelaan loogu talagelin musqulaha iyo kama hadlayo sheekh waa meel bannaana oo adag yani waa inaadan ku kaadin ama meesha haddii loogu talagal musqushiyaan jejebina mar walba loolama jeedo taas meel mucad hadday tahay oo loogu talagalay saaad isku xallin karto isku xalli meesha wayna adag tahay faniinkuna waa nijaasa iska ilaali isxalli adiga lakiin waxaa laga hadlaya waa saxaraha dhulka bannaanka ah walaa yandura ilaa samaa cirka waa inuusan fiirin markuu xaajada gudanayo walaa lifarjihi cawradiisana waa inuusan fiirin walaa ilaa maa alladikina waa inuusan fiirin yakhruju maagu minhu shaksiga ka soo baxaya saxarada kaa soo baxaysa iyo waxaa inaad fiirfiiriso maaha cirka ilaahayna inaad fiiriso maaha waa karaahiyo cawradaada inaad fiirfiirisona waa karaahiyo marka aad xaajada gudanayso walaa yacbatha waa inuusan cayaarin biyadihi gacantiisa iyo shay meelaha yaalyaalla iyo waa inuusan ku cayaarin uusan ku mashquulin isagoo xaajo gudanaya wa an yusbila thawbahu maradiisa waa inuu raariciyo marada waa inuu sii daysto ou raaracsado qabla intisaabihi istaagiddiisa ka hor markaad istaagto kabacdi inaad raarici soo bilowda maaha oo daysmadii marada markaa kabacdi aad soo oo adigoo qaawan ha istaagin oo mutaxa adigoo qaawan oo mutaxa kabacdi aad maradii daysato taas karaahiyo wey lama ogola maxaa la rabaa adoon istaagin oo weli dhex sii maraya marada dayso dayso wayaxrumu lbowlu kaadida xaaraan wey fi lmasjidi masaajidka ilaahay in lagu dhex kaadiyo xaaraan wey walow fii inaa'in weel dhexdiisba ha ku kaadiyo waa xaaraan xataa tunji iyo wax lamidaba ku kaadi haddaad doonayso waa xaaraan tunji xataa masaajidka dhexdiisa in la soo geliyo oo lagu kaadiyo xaaraan wey wa cala alqabri qabriga dushiisa in lagu kaadiyo waa xaaraan isaga qabri dushiisa in lagu kaadiyo xaaraan wey wa yukrahu waa la nacaa oo karaahiyo weeye albowlu kaadidii xaajadii in la guto cinda alqabri qabriga agtiisa in xaajadii saxara iyo kaadi waa isla mid in lagu guto waa karaahiyo qabrigii dushiisii kaadida kuma samaynaysid laakiin meel agtiisii ayaad ku saxaroone ood ku kaadine karaahiyo wey leanna qofka muslimka waa in la ixtiraamo meesha ku jira walow meyd ba ha noqdo waa la ixtiraami wa qaa'iman xaalu yahay qofku isagoo taagan inuu kaadiyana karaahiyo wey ilaa licudrin cudurdaar maahan hadduusan cudurdaar jirin istaag qofku inuu ku kaadiyo karaahiyo wey liannahu khilaafu alaktar waa sida badan ayay khilaafsantah min axwaalihi nabiga xaaladihiisa sida ugu badan ayay khilaafsan tahay nabiga sala allahu calayh wasalam waa la fadhiisan jiray qadaa ulxaaja amaa maca alcudri hadduu cudurdaar jiro kastishfaa caafimaad dalab oo kale oo qofku ma fadhiisan karo oo caafimaadkiisiian uma saamaxayn ow faqdi maxallin yasluxu liljuluus ama wuxuu waayey meel la fadhiistaba meel la fadhiisto waaye aw khashyati khuruuji shayin min asabiili alaakhar ama waddada kale inay wax un ka soo baxaan ayuu ka baqay kaadibisuu rabaa meesha kale hadduu fadhiisto wuxuu isleey waxba ka soo baxay low jalasa lacalla hadduu fadhiisan lahaa in meesha kale wax ka soo baxaan uu ka baqay aw kowni lbowli ama kaadidaa wuxuu ahaaday xaraqahu bowlku mid gubay falam yatamakan ma suurto gashan min aljuluus inuu fadhiisto fursaddiyaa u saamixi weyse kaadidiyaa gubayse fa mubaax masaa'ilkaas waa mubaax markaa in istaag lagu kaadiyo wa calayhi mubaaxaas anwaacdaas in caafimaad loola jeedo ama qofku kaadidu gubaysay xaalado naadira aw calaa bayaani aljawaaz ama bannaanida in la caddaynayo ayaa yaxmalo lagu xambaari bowluhu nabiga xaajada uu gudanayey sala allahu calayh wasalam qaa'iman istaag ayaa nabiga sala allahu calayh wasalam xaajadii uu ku gutay waxaana lagu xambaari daruuro jirtay waa wax naadira nabigu uu sameeyey sala allahu calayh wasalam daruuraa jirtay lamaa ataa markuu yimid subaadata qowmin qoom qashab qubkoodii meel qashan ay ku quban jireen markuu yimid nabigu sala allahu calayh wasalam oo xaajadii istaag uu ku gudanayey nabigu sala allahu calayh wasalam wax naadiray ahayd wax naadir ah oo cudurdaar uu lahaa nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa fii mutaxadati nnaasi dadka makaanu sheekaysigooda karaahiyow in xaajada lagu guto meelaha dadku isugu yimaadaan fa idaa cadasa qofku hadduu hindhisana fa idaa cadasa qofku hadduu hindhiso xamid allah ilaahay umahadiyaa sheekhu wuxuu ku leeyahay wa mara waxaa soo maray annahu yukrahu lahu inay karaahiyo tahay an yatakalama inuu hadlo xaala qadaa'i xaajati qofku intuu xaajada gudanayo inuu hadlo waa karaahiyo ayaan soo marnay hadde hadday karaahiyo tahay hadduu hindhisana hadduu hindhisana asagoo xaajadii gudanaya faidaa cadasa hadduu hindhiso asagoo xaajadii gudanaya xamid allaha biqalbih qalbigiisuu ilaahay uga mahad celiya ee ma dhahayo kuma dhawaaqayo alxamdu lilah ma dhahayo wallah subxaana wa tacaala aclam